الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد weli waxaan ku dhex jirnay masaa'ilkii ku saabsanaa wasaa-ishii dahaarada biyihii baa lasoo sheegay axkaamtoodii ijtihaadkii oo biyaha iyo dharka iyo wixii dahaaro laga rabo lagu gaaro ayaa lasoo sheegay weelashii biyaha lagu shubanahayey weysaqaadka wixii burinahayey weli weysaqaadkiioo maqsidah lama gaarin hadda waxa weeye weysaqaadka waxyaalaha burinaya hal shay oo ka mid ihi wuxuu u baahan yahay aadaab waxa weeye xaajada la gudanayo labada jid wixii ka baxaya waxay u baahan yihiin aadaab aadaabtaas hadda la gela faslun fii aadaabi alkhalaa'i wa fi listinjaa'i musqushii aadaabteedii iyo istinjadii labadaasuu ku saabsan yahay khalaha marka meesha leeyahay khalaha waa meel cidlaaha waana waagii hore dadku musqulaha uusan dhisan meeshii uu tegi jiray meeshii uu tegi jiray meeshaasaa waxay ahayd meel bannaan ama meel goda ha la tago ama geed ha laysku aadsho ama wax kastoo la sameeyaba waagii hore meel bannaan baa la tegi jiray markii magacii waxaa qaatay meeshaas waagii hore la tegi jiro khalaa meel cilaawo laakiin hadda waxaa looga dan leeyahay meel allaaliyo meeshii xaajadaas lagu gudanayo oo loo diyaariyey ayaduna noocaasoo kaley noqonaysa meeshaas marka aadaab baa la rabaa aadaabtaasaa lagu samaynayaa aadaabtaas waxyaalaha qaarkood waajib weeye in la sameeyaa waxyaalaha qaarkood sunno weeye in la sameeyo waxyaalaha qaarkood mamnuuc weeye meesha in lagu sameeyo marka aadaabtaas ayaa waxay ka soo horreysaa weysaqaadka yuqadamu yuqadimu daakhilu lkhalaa'i yasaarahu waalkhaariju yamiinuh yuqadimu wuxuu hormariyaa daakhilu lkhalaa'i ninkii musqushaa gelahaya meeshaas khalaha yasaarahu bidixdiisa waalkhaariju kii baxahayena ka baxahayena yamiinuhu midigtiisu hormarinayo maxaa yeeley xadiid bay ku soo aroortay nebiga sala allahu calayh wasalama wixii dhibana iyo waxyaalihii liitana inuu bidixda u isticmaali jiray sidii istinjadii iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah wixii oo karaama ku jirtana midigta u isticmaali jiray marka hadduu masjid gelahayo iyo hadduu meel faadila gelahayo midigtuu hormarina haddii uu ka baxaayo bidixduu hormarina musqushii hadduu gelahayo bidixduu hormarina hadduu ka soo baxaayo midigtuu soo hormarina saas ayaa arrintu u socotaa karaamayntaas oo midigta la karaameeyey ayaa arrintaasi ay ku xiran tahay waana qaacido guud oo nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu samayn jiray in uu wixii karaama ku jirto midigta u hormariyo meeshaas hadde khalaha laga magacaabay oo aan la sheegin musqusha wixii lagu samaynahayey carabka laga dhowray waxay u baahan tahay aadaab sharciga weeyo in la fahmo u baahan qur-aanku markuu sheegahayey ma carabaabin aw jaa axadu minkum min alqaa'id u yidhi qaa'idku waa meel godan annaga waxaa suuragala qaa'idka saa u maqlaynay inaan wixii laftoodiiba moodno oo magacaas maadaama uu nagu soo noqoday asagoo waxaas laga wado laakiin qaa'idku waa meesha godan sharciguna waxyaalaha oo meel asturan in lagu qabto la rabo ee carabka kuma ballaariyo wixii haweenka iyo ragga u dhexeeya waxaa lagu magacaabay jimaac jimaaca annaga waxaa laga yaaba inaan camaliyaddii lafteediiba moodno maadaama magacaasi dhegteeda kusoo noqnoqday oo markii aan kelimadaba baranaynay sidaasaan u barannay laakiin kelimadu waa kulan kelimadu waa kulan waxa meesha la samaynayo lama rabo in afka lagu ballaariyo waxyaalahaas marka in afka lagu ballaariyo aan rabinu sharcigu kinaayoonahayo hadde waa inaan edabtaas baranno oo waxyaalahaas xun afka aan lala gelin edabtaas in la barto wey sharciga in aadaab laga bartuu rabaa waxyaalaha xunoo laga carabka laga dhowro waxaas in carabka laga dhowraa la rabaa marka ninkii gelahayeyna midigtu muxuu aha bidixduu hormarinayaa meesha haddee la gelaya hadday meel iska bannaan oo kale tahay meeshuu rabo inuu fariisto markuu usoo dhowi midigtii bidixdii ku hormarina haddii ay tahay meel albaab leh waaba iska sahlantaho meeshii laga gelaayo midigta laga bilaabayo wixii waaba la yaqaana albaab bay leedahay walaa yaxmilu dikra allaahi tacaala dikriga alle ma qaado wax magac alle ku dhigan yahay iyo wax isim alle ku dhigan yahay meeshaa lama galo waana tacdiimka la rabo in la la tacdiimiyo xadiid baa soo arooray xadiidka muxuu ahaa sixadiisa muran badan uu ku jiro oo nebiga sala allahu calayh wasalam markii uu musqusha gelayo khaatamka iska siibi jiray laakiin qaacido guud oo meesha taalla waxa weeye isimka alle in la tacdiimiyo oo meel muxuu ahaa wasakha iyo meel qaaduraa laga dhowro qaacido guud oo midaas iska taallo weeye marka ma magac alle wuxuu ku yaalla qaadi maayo iyo magac mucadamahu nebiga sala allahu calay wasalam magaciisii iyo waxyaalaha noocaasa musqushii la geli maayo haddii intuu is-ilaawo uu arka isagoo la galay waxay yidhahaan waa inuu mare iyo wax ku dado mare iyo wax inuu ku dado weeyo wax ninkaa waxaa laga rabaa tacdiim marka wax muujiya ixtiraamka uu hayo magacaas wax muujiya waa inuu keenaayo mare iyo wax ku dado haddii isagoo aan isoga inuu meeshii la galo wayactamidu jaalisan yasaaro haddii uu fadhiyo wuxuu cuskanayaa bidixdiisa bidixdu cuskanayaa maxay tahay waa in meel buu fadhiyaa meesha uu fadhiyaa meel asaga suu rabo u fadhiisan karo weeye haddii waxyaalahan loo sameeyo kaleo asaga suu rabo uusa u fadhiisan karine fadhigiisii iska qaabsan yahay kaas khiyaarba ma leh laakiin hadda waxaa laga hadlayaa muxuu ahaa waxyaalahan oo ama hadduu dhul fadhiisanahayo ama xamaamkan carabiga la yidhaahdo dhulka ku dhegan kaasoo kale marka ay tahay lugtii bidixda ah midii midigta xoogaabu kor u qaada midda midigtaa marka kor u qaadkeeda laba waxyaalood bay ka fiiriyeenoo meelna xoogaa takriim baa ku jiray leeyihiin midigtii la karaamaynayo meel kalena waxay ka fiiriyeen maslaxo waxay yidhaahdeen waxbixiddaa u sahlan in labadii lugood la kala kor mariyo waxbixiddii baa u sahlan marka labadooda miday noqotaba bidixduu cuskanaa bidixdii buu cuskanayaa midigtana xoogaabuu kor u qaada walaa yastaqbilu lqiblata qiblada ulama jeesto walaa yastadbiruhaa umana dib jeeso qiblada ula jeesan maayo haddii muxuu ahaa xaajadii uu gudanahayo xaajadaasi labada jid midka ay ka socotay yeelkeeda qiblada u jeesan maayo qibladiibuu ixtiraamayaa kalena sii jeesan maayo dhabarkana u jeedin maayo waa ka jeesana meel aan qiblada ahayn ayuu u jeesanayaa xadiid baa ku soo arooray nebiga sala allahu calayh wasalam uu leeyahay hawla jeesanina hana kala jeesanina sharqi iyo qarbi mid u jeesta laa tastaqbilu qiblata bibowlin walaa qaa'idin walaakin sharqu ow qaribu min xadiidkaas marka dhowr xadiid oo kale ayaa iyaguna meeshaas ku soo arooray oo sheekuna uu rabo inuu xoogaa isku soo dhoweeyo uu wax ku kala tuso marka wuxuu yidhi wayaxrumaani bisaxraa meel bannaan haddii la joogo istiqbaalka isbidaarku waa xaaraam wey inaad qiblada ula jeesataa haddii meel bannaan aad joogta haddaa geed ku aadan tahay waxaa kuu fiican inaad kala jeesatid geed baa ku aadan tahay ama musqushigaa ku jirtaa waxaa kuu fiican inaad kala jeesatid ikhtilaafaad meesha ku jira wax badan baa ka baxaysaa haddii ay kuu suurogeli karto haddaysan suurogeli karinoo wuxuu u dhisan yihiin si aadan u jeesan karin hadda taas khiyaarba meesha waa uu ka baxay waxaad kari karinna ma samayn karo laakiin dadku markay musqulaha dhisanahayaanna inay qiblada ka jeediyaan haddii ay tahay meeshu meel oo muxuu ahaa ay suuragal tahay inuu meel walba u jeestana inuu qibladii kala jeesto waa meeshii dhisan meeshii bannaan xaaraan bayba ka tahay inuu ula jeesto meel bannaan inuu qiblada ula jeesto ama u dibjeediyo waa ka xaaram way xarumaan bisa marka dhowr xadiidoo meesha kusoo aroortay oo cabdullahi ibni cumar uu leeyahay nebiga sala allahu calay wasalam isagoo oo shaam u jeedo oo qiblada u dibjeediy baan arkay mise wuxuu yidhi asagoo qiblada u jeedo shaam u dib jeediyay misaasay ahayd xadiidkii hadda aada iguma bayaansana ya shaam buu qaabilsanaa markaas meeshaas marka xadiidkaasoo kale culimmada qaar baa waxay dareemahayaan ama kii hore la nasakhay laakiin waa la ysku keenaa waxaa la yidhaahdaa markaas uu arkahayay guriguu ku jiray dhismaa jiray marka uu nebigu sala allahu caleyh wasalam nahyiga uu keenay uu leeya yaan loola jeesanna bannaan baa la jooga saasay iskugu idaana marka meel dhismana haddii lagu jiro oo dhismuhu xataa ka- qiblada u jeedo in loo jeestaa xaaraan ma haddii dhisma xa- oo dhismo lagu jiro in loo jeestaa xaaraan ma wayabcudu waa uu fogaadaa xadiidka horta sharqu qaribu waxay yidhaahdeen qorax soo baxay qorax bax waa meeshii markii aan qibladu qorax dhox iyo qorax soo baxaysa ku toosnayn wey sida hadda maka ee annaga aynugu too kale qorax iyo qorax soo bax iyo qorax dhex midna ma jirtee ee waxaynu ku aadan tahay muxuu ahaa shimaal marka qorax soo bax iyo qorax dhac hadii loo jeesto qiblo loo jeesan maayo dhinaca kale markii laga jiro madiine la joogo oo kale iyadana waxay kaa jirtaa eh, shimaal eh, muxuu ahaa waxay kaa jirtaa junuub marka waxaad iman karta in qorax dhac iyo qorax dhac mid midkii raba loo jeesan karo wax dhibaataa ma leh laakiin magaaladii qibladu ay ku toosayso qorax dhac ama qorax soo bax waa lagala jeesana waa lagala jeesana wayabcudu waa ka fogaada dadkuu ka fogaana isagana xadiid baa kusoo arooray nabiga sal la alay sl idaa dahaba madhaba abcad dadku waa ka fogaan jira waxa uu kala fogaan jirayna oo aada loogala fogaan jirayna kaadida ee wax badan lalama fogaan jirin laakiin markii ee, muxuu ahaa ay noqoto xaajada kale waa lala fogaan jiray nebiga sal allahu alay wasalam waa la fogaan jiray fogaadkaasina hadda marka imisuu gaarahaya xadiidka qaarkood waxaa kusoo arooray eh, xataa laa yaraahu axad ayna meel bixaytu laa yusmicu minhu sawtun walaa yuraa shaksu isaguna waa isqarinhayaa eh, dadkana muxuu ahaa codkii wixii meesha ka imaanaya waxaasna inaan waxna kasoo urin baa la rabaa waxna aan muxuu ahaa laga laga maqo marka hadda haddii meeshu ay noqoto meel yaroo hadda dadku meelahay degaan oo yararka ah oo kaleo musqushii ku dhex dhisan tahay oo eh, waxba aan la kala qarin karin oo cod iyo taasi waxa weye dara- du- duruuf meesha iska taallo wey taasna ma xilin karo sharciga wax badan waxa wax lagu farahayo oo lagaa reebahayo waxaa ku xiran istidaacadaada masalada istidaacadu bannaankaasay taallaa ninkii oo la yiri weysayso gacantii ka maqan tahay muxuu gacan dhaqaa gacan dhaq miyaa la leeyahy waxaa la istidaacay wax walba ku xiran yihiin oo adiga lagaa rabo wixii aan istidaaco loo ahayn maba la samayn karo lamama samayn karo marka waa uu ka fogaanayaa dadkii buu ka fogaanayaa Eh, meesha uu isku qarinaya ama meeshii loo dhiso u nadaamsanayn ha ahaato ama dadkii uu ka fogaaday ama had walba sidii wax ugu suurtoogaan wayastatiru waana is asturaa dadka indhahoodii buu iska asturahayaa Eh, cawradii araggeedii lama rabo in cawradii la arko marka waa inuu iska asturo wey. istitaarkaas marka haddii dad oo cawradiisa arki karaa meesha ka dhow yihiin waxaa garanaysaa waxaa noqonaya istitaarka waajib waajib buu noqonaa istitaarkaas haddii waxaa kaloo isagana ku jiri kara eh, meel bannaan haddii ay tahay meeshuu fariisanaya hal mara marada waa iska siin maayo waa inuu tartiib u xayto weeye intuu hoos u sii degayo si aan waxba looga ark walaa yabuulu fii maa in raakidin biyo oo fadhiya kuma kaadsho biyahaas fadhiyo kuma kaadsho xadiid baa kusoo arooray nahyi nebiga sala allahu caleyh wasalam bowlkii haddii la diidana dee kii kalena waa kasii xun yahayba biyaha marka eh, dareerahayo oo tog ku joogo oo weyn waxba kama bedeli karaan kaadinin uu kaadshayo la baxo bannaanka la tag lama laha maxaa yeelay waxba kama bedeli karaan laakiin biyahan fadhiya haddii dad ku kaadsho ku kaadsho marka dambe waxay gaari karaan in dadkii meesha joogay cabi waayo oo qurumaystaan ama eh, cudurraba inay ka dhashaan meel biyo ku jiraan oo xaafadoo dhan cabto haddii nin walba iska galo meeshaas marka waxaa imaanaya ishkaal baa imaana balhaarsiya dadka ku dhacday ka- balaaya hadhowtee la keena waagii haddee nebigu joogana sala allahu caleyh wasalam ilamaha in bilharsi la yaqaanay maxaa yeelay eh, waxaan axyaa mijhariya maba la aqoon jirin laakiin nebiga sala allahu caleyh wasalama waxyaalo dadku haddii baxdigooda loogu kaadsho adduun badan ay ku qarribmi lahaayeen baa horay dadku wax loogu sheegay haddii ilaa eh, muxuu ahaa wax weynaysan laga helo haddii la sugi lahaa biyahan iyo waxyaalaha ku dhalanaya waxa noocaas hore aan naloogu sheegi lahaa imisa ummad ku qarribmi laha imisa ummad ku qarribmi laha wixii oo dhan waa ba- ba- ba- la- wax laba boqoloo sano ku siman baa laga yaabaa inay tahay wax la arkay axyaada ma- majarigaa la arkayba Eh, marka hore bilharsiiyo looma aqoon laakiin sharciga wixii aysan dadku degdeg wax uga gaari karin baa la tusahay waxyaalaha qaarkood oo hadday ayagu baxtiyaan ay ka daba tegayaan xoogaa ilbaa loo fura laakiin kitaabku oo rabbiga soo dejiyey sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam midkoodna ma aha muxuu aha kitaab dibi iyo kitaab magaciisi maaha waa wax loogu talagalay hidaayo loogu talagalay laakiin dadku meelaha cariiriga ka qabaan oogaa waa laga fujina eygu waxaan uu leefo in dhib laga mudanahayo goormaa la fahme ma foga dadka kale ay fahmeen laakiin muslimka horu u yaqaan marka biyahaas in la dhowro wey biyuhu marka biyihii ninku isagoo iska leeyahay ama biyo iska mubaax ahoo aan kaadidaani waxba ka dhibi karayn oo dad wax u baahanaa aan la arag meeshaasoo kale karaaha in la yidhahdaa suuragala laakiin biyodad iska leeyahay kuma kaadin karti biyodad iska leeyahay kuma kaadin karti kuwo musabalahoo loo jideeyay in la cabo ama saasoo kale kuwaas xaaraan baa meesha imaanaysa wa juxrin walaa yabuulu fii juxrin godkiina muxuu ahaa kuma kaadsho meelaha dalooloo yartaahoo bahluha ay qotaanoo godadka yararkaa godadkaas ku kaadshima godadka marka xadiidka kusoo arooray ishkaal waa ku jiraa muran baa ku jira xadiidka muxuu ahaa sixadiisa iyo dacfigiisa laakiin xayawaanaad baa ku jiri kara yar yarahoo ducafaa oo haddii lagu kaadsho dhibaatoon kara in la dhibana lama rabo kuwa oo waxaa geli kara adiga ku dhibaa inay ku jiraan markii kaadidii gaarto oo kugu soo boodaanoo adoo dhanba aa isnijaasayso isku ama dhibaato ku gaarto marka meelahaas godadka godku midna saasuu u jeexan yahay midna waa dalool muxuu ahaa mudawar weeye kan hadda juxrigu waa midkii mudawarka ah bay la tahay marka kan kalena waa la meeshii oo kale waa la meeshii oo kale meelaha jeexjeexa lala raadsan maayo kaadida haddii xayawaan miskiina ku jirana miskiinkaa la dhibi maayo haddii midku dhibayaa ku jirana wa mahabi riixin dabayshu meeshay kasoo dhabanaysa dabayl xoog lahaa socota haddii xaggeeda ula jeesatay kaadidiiba kugu soo celinaysaa waa ku najaasaynaysa taasna iyadana loolama jeesan karo marka meesha lagu kaadinaya hataa hadday dhagax tahay oo waxa kugu soo celinaya waxay u baahan tahay si oo qofkii wixii aysan rashaashka ugu soo noqon inuu iskaga maareeyo intaasoo dhanna hadde xadiid baa nebiga sala allahu alay wasalam waxaa ku jira labadii ninoo qabriga uu yiri waa lagu cadaabaya muxuu yidhi amaa axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min bowli kaadida iskama iskama qarin jirin ama laa yatanazahu min bowlihi iskama dhowri jirin marka kaadidaas iska dhowri jirin baa ninkii lagu cadaabay meeshaas marka wax alaale wixii inay kaadidaasi kusoo gaarto kugu firdhata keeni kara ama dabayl ha noqoto ama meel adag oo kugu soo firdhinaysa ha noqoto ama waxaas waxaasaa la rabaa in laga dhowro wa mutaxadain meeshii lagu sheekaysana meel marfaq caamoo dadku u baahan yihiin odayaashu hameenkii hadday yimaadaan meeshaas iska fariistaanoo waxaa laga yaabaa meel bacaadoo meeshaas hameenkii iska xaartaanoo meesha iska fariistaan inay yihiin meelo loogu talagalay dadku inay fariistaanoo jardiinooyinkii wax noocaas oo kale inay yihiin meelahaas caamkaa oo dadka u dhexeeya waxaa la rabaa in la dhowro dadka meesha u dhexaysa waa in la dhowro xaquuq caamaha ku saabsan annaga waxyaala xoogaa marmar iska kaaya gala waxaa jira xuquuqda caamka iyo midda khaaska nin midda khaaska iska dhowraayo xoolaha hebel iska dhowraaya xoolaha caamka waxaa laga yaabaa inuu moodo inay u furan yihiin laakiin ishkaalka imaanaya waxa weeye haddii ninkii xoolahan dhex galo oo nin xoolihiis qaato waxaa laga yaabaa ninkii intuu tago la heshiiyo ama inuu wax u dhaafo ama wixii siiyo ama wax u gudo ama si loola heshiiyo laakiin xoolaha caamkaa dhib bay la taagan yihiin khaas ahaan waktiyaasha dadka noloshoodu ay wareersan tahay oo aan suldaan la cabaaro aan haysan oo wixii xuquuq caamah uu muxuu aha qofku galay cid uu kala hadlaba aan la arag markaasoo kale khuduuro culus wey marka waxyaalaha caamka ah dadka udhexeeya ama dariiqa ha noqoto ama meesha lagu dadku ay ku sheekaystaan ha noqoto ama waxyaalaha caamka ah dadka udhexeeya waxaas waxaa la rabaa in la xafido meeshaan meel dadku ku sheekaysto soo fariisto weeye meeshaas lagu kaadin ma ilaa dadkii in laga xijaabay noqonaysa wa mutaxadain wa dariiqin dariiqii la marahayey xadiidku hadda wuxuu sheegay dhowr waxyaaloodoo dadka lacnada marka meeshu ma lacnadeen laakiin dadkii socdaa haddii ay ku joogsadaan wixii qofkii isagoo aan isoogeynaa lacnadii kasoo fakanaysa marka waxyaalaha noocaas oo kale in laga dhowrsado dariiqii iyo meesha dadku ay ku sheekaysanayeen wa taxta muhmirati geedkii miraha bixinay geedkaan miraha bixinaya mirihiisaa dadku u baahan yahay ninkiibaa meesha ku kaadsha kaadidaa ku dhex daada hadday xataa qalaalintaada ay kusoo daataan qofku inuu qaato cuno waa dhibsanaya soo maa qofkii nafta lama siin karo meeshaas marka ninkaas meesha hoosteeda ku kaadshaa dadkii wuxuu ka xoojiyey risqigaas alla subxaana watacaala meesha uu dhigay buu ka hoojiyey meeshaas xadiidkaas oo baabkaas ku saabsana wuxuuna tusayaa waxyaalaha caamkaa dadka udhexeeya aada in looga taxadiro dadka waxa udhexeeya oo ummaddu u wada baahan tahay waxaas waa in laga taxadira marka geedkaas miraha bixinayo hoostiisa hadhowtidii mirihiibaa qofkaasi uu dhibaato u keenayaa hadday qoyan yahay waaba najaaseeyeen haddii aysan qoyanaynna qofkii inuu mirtaas kaadida kor saaran qaato aad bay ugu adkaan kartaa meeshaas marka waa ka mamnuuc walaa yatakalamu ma hadlo marka uu ku jiro xaajadaas gudashadeeda ma hadlo xadiida nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa jira riwaayooyinka qaarkood xoogaa ishkaal ha ku jiro laakiin riwaayooyinko dhan wada daciif maaha laba nin oo aaday meeshii xaajada ku gudan lahayn oo cawrada feyto iska sheekaysanaya nimankaas caraalaa ku dhacaysa cawradan waa ka mamnuuc inay maxaa muxuu ahaa ay istusaan meeshaasina meel sheeka qaadi karta maaha marka kuma hadlo xaajadaas korkeeda waxyaalaha inaan lagu hadlayn tusinayo saxiixa waxaa ka mid a nebiga sala allahu calay wasalam asagoo kaad u fadhiyaa la salaamay mana ka jawaabin salaamtuna waxaa weeye haddee amar baa ku jira waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aw rudduha waa in laga jawaabaa mana ka jawaabin meeshaas inaan marka hadal munaasab u ahayn waadix maaha meeshaas hadal inuusan munaasab u ahayn walaa yastajiib bimaa'in biyo kuma istinjoodo fii majlisi meeshuu fadhiyey meesha uu fadhiyo biyo ku istijoon maayo najaasadii baa taal hadduu damco biyo inuu ku istijoodo biyihii najaasadiiba qa ku dhacayaan isagay kusoo noqonayaan meeshaas marka waxaa la rabaa in la iska dhowro wixii in la iska dhowraa la rabaa najaasa inay qofka kusoo dhacdo waa inuu iska dhowro marka biyo majliskiisii meeshuu u fadhiyay haddii ay tahay dhagxan iyo waxyaalaha noocaas oo kalea wax hadda kusoo firdhanaya midna ma jiraan laakiin biyuhu najaasadiiba meeshii taallay ku dhacayaan waa kusoo noqonaya marka inuu ku istinjoodo biyo meeshii uu muxuu ahaa u fariistay xaajadii u fariistay inuu kala durkow oo meel aan wixii kusoo laabtaa najaasaynayn inuu meeshaas u tago wayastabriu min albowli kaadidii buu iska hubsadaa kaadida marka hubsigeedu inuu iska dhowro iyo inay dhammaatay inuu hubsado iyo waxaasoo dhan xadiidkaas waxaa ku tusaaya kaadida iskama dhowri jirin ninka qabriga lagu cadaaba kaadidaas waa inuu iska hubsadaa inay ka dhammaatay inuu hadde xaddul waswaas gaarana lama rabo hadduu qofku isku kallifo mar walba ku laabto dabo oo marka u dambaysa waswaas uu gelahayaa wax ka dhammaanaya maba jiraanba wax ka dhammaanaya ma jiraan meeshaasna hadde asagoo qofku meeshiisii iska fadhiya ama musqushii ku jiru wax iska dhammayn karaa mararka qaarkood dadka qaarkood waxay yeelayaan intay banaanka usoo baxaan oo meesha ayagii haysto oo dariiqii la maraayo meesha marka taas waxay noqonaysaa kabadbadis kabadbadis baa meesha ku jira aadaab ahaanna uma fiicna meel naagihii marahayaan oo wax marahayaan oo ninkii aadaab ahaanna uma fiicna meeshaas marka waxaa la rabaa ictidaal in lagu socdo oo marka muxuu ahaa najaasada la yska dhowrahayo inuu wixii ka dhammaadeenna ninku inuu ogaado muxuu ahaa xaddul waswaasna inuu isa geli haddee qabrigii cadaabkiisii inay kaadidii ka dhalanayso xadiidkaas nabiga sala allahu alayh wasalam labada qabreedu la cadaabahayo xadiidkaasaa tusiyey labada qodoboo xadiidku isku xirayna laba qodoboo labaduba muhiim tahay weeyo kaadida iska dhowrideeda iyo namiimada dadka la ysku dira dadka dadka hadalka ugu kala qaada oo laba qof isku fasaadinaya ama waxaa laga yaabaa inuu qab laba qabiil dhexdooda fasaadiyo intaasoo dadii isdilaan imisuu ninkaasi marka dembi qabaa waxaas asagaa sabab u ah wixii adigaa sabab u tahayna sababtaas waa ku sugaysa marka laba qodob oo aada u xun weeyo labadooda nabiga sala alla ala sl midkaana wuxuu keenayaa inay salaadii dhibaata ay gaarto wa yaquulu cinda dukuulihi markuu gelahayo wuxuu yidhaha bismi illaahi allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaid magaca alle ayaan iskaga xijaabahaya isku dhowrahayaa shaydaan baa meeshaa jooga shaydaanku meelahaasuu fadhiyaa shaydaanna dabeecaddiisu waxa weeye qofkan wixii wax ka biinayo cibaado fasaadinayo meesha u fadhiya xalaali wix cibaado ka fasaadinaya marka rabbigay baan ka magan galay allaahuma inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alqubuti shayaadiinta kuwooda ragga iyo walkhabaaisi kuwooda dhadiga labada waan kaa magan galay xadiid baa kusoo arooray nabiga sala allahu alayh wasalam oo labada saxiiba ku jiray inuu ninku ka magan galo shaydaankaas khubsigan marka waxa weye jamcu khabiis waa wixii xun waxaas xun waxaa leeyahay hadday hadal yihiin hadal muxarama wo hadday maal yihiin maal muxarama wo hadday hadal yihiin cayda iyo wixii la halmaalo wey khabiis wey haddii ay yihiin cunto cuntadaas cunto ama xaaraama ama muxuu ahaa dadka dhibaato u keenaysa wey haddii uu yahay muxuu ahaa dad dad fusaaqoo xun wey marka wax alaali wixii khabiis oo dhan baa rabbigay uu ka magan gelay allahuma inii acuudu bika minkum meeshaasna khabiiska jooga wuxuu u badan yahay shaydaanka marka labadoodaasaa rabbigay subxaana watacaala ka magan gelay kii raga iyo kii labadaba rabbigay baan ka magan gelay isticaadadaas marka insaanku waa iska daciif daciifkaas uu yahay wuxuu haystaa sanad hadduu ka faa'iidaysto rabbigay xaggiisa subxaana watacaala jinigii uma jeedo shaydaankii uma jeedo ayagoo meesha fadhiya dunta u tago kaadi madaxa uga bilaabo ay wax ku dhiftaan oo wax yeelaan bismi illaahi inuu yidhaha allahuma inii acuudu bika min alkhubt walkhabaat rabbigiisa xijaabkaas uu dhigtaa laga rabo markuu masuul galayo markuu meel galayo wa cinda khuruuji wuxuu leeyahay qufraanak dembi dhaafkaaga allahayo dembi dhaafkaas haddee qofka mar walba dembi waa ku jiraayo macsuum maaha oo mar walba inuu dembi dhaaf dalbado waaye laakiin meeshaan hadda si gaar ah waxaa loo sii taabanahayaa waxyaalo nicmaahoo rabbigay subxaana wa tacaala uu siiyey oo shukrigooda qofkuu ilaaway hadde inta shukrigaa la ilaawa hayaa badan nin oo boqoraha wadaad weydiiyaa la yidhi wuxuu yidhi haddaa oontidoo galaas biyaah adoo naftu taagan lagu yiraa boqortinimada anaa haysatid iyo waxaan maal aa haysatay galaaska biyaha si kale ku heli maysida ma bixinaysa waa siisan lah haddii galaas biyaha intaa cabtid uu kaa soo bixi waayo xanuun kugu qabto ma siisan lah mar dambe waxa oo galaas biyaha ku fadhiya nio maxaa waktigaaga o dhan ugu dhownsooyi marka waxaan annaga aan cabayna hadday nagu joogsadaanna qofku wuxuu gelahayaa halaag haddii uu waayana wuxuu gelahayaa halaag wixiina waa kanoo hadda si sahlan baa loo helayaa biyihii loo helayaa musqushii dhib laguma qabo laakiin shukrigaa maqan shukriga waxyaalahan hadde rabbigay subxaana watacaala uu noo sahlay oo dhannana wax oo iska firiyi ma jiraan wax walba shukri bay kaa rabaan marka intaas adkaartii ama uu ka maqnaa ama shukrigii uu gafay inuu rabbigay dembi dhaaf dalbado dembi dhaaf laga dalbado alxamdu lilah allah mahad iskale alladii adhaba canii iga tabiyey aladaa dhibkii wacaafaana i caafiyey oo waxaan caloosha ku jira hadday ku joogsadaanna waa dhibaato hadday intay baxaan dhibaato ka tagaanna ayadana waa dhibaato kale laakiin wixiina rabbigay waa baxshay caafimaadna waasi nicmo weyn weyo cajaa'ibah oo mar walba qofku inuu inuu xasuusto u baahan u malayn maayo riwaayadaas oo alxamdu lilah ku jirta inay saxiix tahay lama aha laakiin xataa hadday xadiid daciifa iskaga soo aroorto oo muxuu ahaa waxay iska noqon kartaa muxuu ahaa fadaa'il acmaal miyay geli kartaa wayajib listinjaau bixajarin bimaa'in aw xajarin waxyaale mamnuuca waa kuu soo sheego qibladii loolama jeesto ku yiri waxyaale sunnaana waa kuu soo sheego aadaabtii aye waajibaadkii ayagana wayajibu waxaa waajibahaya alistinjaau bimaa'in aw xajarin marka aadaabtii kale waa ka soo baxay soomaa labay u qaybsanayd midna wuxuu ahaa muxuu ahaa istinjo midna wuxuu ahaa aadaab alkhalaa gelitaankii iyo markii laga soo baxayo markii la gelahayo iyo meesha marka istinjadii buu galay istinjaa waajiba bimaa'in biyo ow xajarin ama dhagax labadooda middood in lagu istinjoodo waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalama joogay istinjadu waxay u badnaan jirteen dhagax magaalada madiine magaalo dhagax badan iyo maka labaduba magaalo dhagax bay ahaayeen laakiin masaa'ilka marka la jidaynayo inta badan madiinay u badan yihiin meel dhagax badan yaallo weeye wixii mutawafirkaaba alla ku istijooda biyaha magaaladuna nooc cariiriyaha jiray waxaa ku tusahaya nebiga sala allahu calayh wasalam markuu yidhi man yaxri man yaxfir bira ruuma walahuljanna biyaha khaas ahaan biyaha macaan cariiri bay jireen dadku marka istinjada dhagaxaasaa badnaan jira waxaa arkaysaa muxadisiinta waxaa loo raaraadinahayaa bal xadiid biyo in lagu istijoodo baa xadiid loo raaraadinahayaa markaasa waxaa lasoo helayaa anas ibn maalig wuxuu le muxuu ahaa nebiga sala allahu alay sl daawanka daba qaaday waa ku istijooda annaga laakiin hadda dhagax baa lagu istijoonaya qariib naala noqon karta maxaa biyihii agteeda ayaa ku badan qariib naala noqon karta laakiin labadoodaba waa furan yihiin rabbiga dhagaxu marka wuxuu dhan dhammayn maayo kolley waxbuu ka tegi doonaa intaas marka uu ka tegay waa loo cafi waa loo cafi waxaa rabaa dadka cibaadadu inay u sahlanaato aan lagu dhibaatoon saasaa laga rabaa cibaadadu inay u sahlanto dadku aysan ku dhibaatoon marka waa loo cafiyey intaas meesha ka maqan wa jamcuhumaa afdal in la kulmiyo ayaa fadli badan in la kulmiyo fadli badan xadiidka ku soo arooray kolley ishkaal baa ku jira oo kaanuu yastanjuuna bilmaa riwaayadaasaa la saxiix yahay yajmacuuna beelmaa walxajri riwaayadaas ishkaal baa ku jira laakiin qaacido weyn baa meesha taallo oo ah najaaso waa in layska dhowraa haddii najaaso faraha in la geliyo la damco oo laga maarmi haddii laga maarmi waayo waa la gelina najaasadii meeshaanay ku taallaa inaad gacanta ku dhaqid maaha xalkana lama hayo waa la gelina laakiin haddii la heli karo najaasadan inaan faraha la gelin waa inaan faraha la gelin marka haddii dhagax la heli karo iyo haddii xaashi la heli karo iyo haddii wax wax lagu nadiifiyo waxaa meeshaas ka soo baxaysa inaan najaasadii faraha lala gelin faraha inaan lala gelin xudayfa miyu amaaqan saxaabi baa jiray mar inta la weydiiyo biyo ma lagu istijoonayo ayaa uu yidhi idan laa yazaalu fii yadii natrun lyowm maanta oo dhan gacantaydu waa soo uraysaa marka haddaan biyo ku istijoono marka waxaa la rabaa haddiiba la heli karo inaan najaasadii faraha la gelin wax kale lagu lagu nadiifiyo markaas kabacdi haddii biyo lagu dhaqaayo markaas lagu dhaqo marka waa qaacido guud oo najaaso waa in layska dhowraa haddii faraha la geliyana waxa weye duruufaa kugu qabatay dan baa kugu qabatay in faraha la geliyo dan baa kugu qabatay marka jamcuma afdalu meeshaasay kasoo baxayaan oo dhagaxiina biyihiina wixii o dhan bay zuulinahayaan dhagaxiina waa khafiifinahayaa marka labadooda la isku daraa faa'iidadaasa ka soo baxa wa fii macna alxajari dhagaxa waxaa la mid a kullu jaamidin wax kastoo angegan meeshaas marka dhagax baa la isticmaali jira dhagaxii marka meelo waxaa jira dhagaxu ku yaryahay oo qoryaha iyo wax kale ku badan yihiin oo qofka hadduu dhagax doonaba laga yaabo inuu soo heli waayaan marka haddii wixii ma dhagax kaliyahaa maya dhagaxii wixii macno la mid oo dhan baa la mid wey meeshaas markaa dee qiyaas baa meesha kaaga soo baxaysa waa qiyaas weeye dhagaxii waxaa lagu qiyaasay wixii la midahoo dhan oo hadda madhabtu ma qabtaa in rukhasta waxyaalaha ruksada ah in qiyaas geli karto madhabta ma ku jirtaa waa kuu muuqataa inay madhabta ku jirto shay ruksaa in qiyaastu geli karto marka dadka usuul fiqiga oo kale iyo waxyaalaha noocaasa aada usuul fiqiga iyo arrimaha noocaas isku tacalujiya haddii intay kitaabka la socdaan wax walba ciladooda ay fiiriyaan iyo waxaa usoo bixi karta masaa'il badan oo hadhowtadii markii ay dabcaama daraase inay sameeyaan ay wax ku dhammayn karaan ay ku heli karaan imisaa masalo curfi ku saabsan imisaa masalo muxuu ahaa istisxaab ku saabsan imisa imisaa masalo qiyaas ku saabsan qiyaasta ruqasta qiyaasta xuduudda qiyaa waxyaalo noocaas oo kale ah dadka kolley usuul fiqiga dhigtaa waxa weeye wax maado khisbu u aho ay wax badan kala heli karaanoo madhabtii wax badan ay ka soo baxsan karaan marka dhagaxi waxaa la mida kullu jaamidin shay kastoo ka kan daahirin daahirah marka jaamidkaas waxaa ka baxaya shay oo mar allaali ama sidiisuuba qoyan yahayba marka shaygaan qoyanin meeshaanoo qoyanoo najaasa ku taalla haddii shay qoyanoo kale la geliy maxaa la ka imaana daahirna waa inuu yahay haddii najaasadii najaaso kale loo geeyo najaasadii hore meeshan waa ku badnaydoo waa loo cafiyey oo dhagaxaan in lagu sameeyo laakiin najaasadii dibadda ka timaada waa naadir wey madhabtana waxaa arki doontaa masaa'il badanoo baabutayamumi markaa gershid waxyaalaha naadirka ah ee xugun xoog lama siiyaan waxaa naadirka ah waxaan cudurdaarka iyo waxyaalaha noocaas oo kale waxyaalaha naadirka la siin ma marka jaamidin daahirin waa inay daahir yihiin qaalicin waa inuu wax fujina hadduusan wax fujinayno mar allaale markii meeshii la taabsaday sidai ciid muxuu ahaa shubmayso oo kale taasina meesha wax ka tari mayso hayra muxtaramin muxtaram waa inuusan ahayn muxtaramkaasi waxyaalaha la ixtiraamay ama baahi loo qabo sida cuntadii oo kale ama shaygaana qiimo isagu uu leeyahay kitaabadii iyo waxyaala saas oo kale shay muxtaram oo ixtiraam leh shaygaas waa inuusan ahayn waxa uu uu muxuu ahaa ku istijoola meeshaas marka wax alaali wixii najaasadaas goyn karoo dhan ama ha noqdo xaashiyo ha noqdeen ama dhagaxan ha noqdeen ama qoryo ha noqdeen ama shay kale loogu talagalay ha noqdeen wixii meeshaas nadiifinayo o dhan marka cuntada midda xoolaha ay cunaan iyo midda dadku cuno iyo waxyaalaha noocaas oo kale ayagana waa laga dhowra muxtaramkiibay gelahayaan wajildin dubiqa maqaarkii la magdeeyey duuna kayri kayrkiis ka sokay filaafa jildiga haddii maqaar uu yahay maqaarka mid shay meytaaha laga baxsho waa najaaso midna waa daahir midka daahirkaa dadka waxaa jira waktiyaal ay baahdaan oo kale naf bay ka raadsha kaas lagu lagu muxuu ahaa lagu istijoonma midka oo meytadana hadda asagayaaba najaasa laakiin haddii la magdeeyo cuntanimona waa ka baxay najaasanimona waa ka baxay sooma mar haddii magad uu galo qof dambe oo nacfi ka doonayaana ma jiro wuxuu angegan yahay muxuu ahaa najaasanimona waa ka baxay wajildin dubiqa duuna kayrihi midkii ka sokay midkii kayrkiisa ka sokay kii aan la magdayn ama marka hore isuba daahir yahay oo neef la gowracaa laga maqaarkaan laga bixiyey ama neef baktiyeebaa laga baxsho aan la magdaynoo najaaso weeye labadaba midna lagu lagu istijoonma laakiin midkii magad la geliyey oo sida mar oo kale noqday midkaas waa lagu wuxuu dhagaxii oo kale booskiisii buu galay wa shardu lxajari dhagaxa gudidiisa shardigeeda dhagax inuu gudo allaa yajifa najasu najaasada inaysa angegin wey sida loo isticmaali jiraa de waxa weye qofka isagoo meeshii fadhiyo najaasadii qoyan tahay baa dhagaxa la marin jira laakiin hadday angegto maxaa laba angegan iska qaada dhagax muxuu ka tari karaa wax angegan waxba kama tari karo biyaa la rabaa markaas walaa yantaqila waa inuusan guurin meeshaan najaasadan ay ku jirto meel ay ku badan tahay weeyo cafi loo sameeyo loo cafiyey laakiin hadday guurto lugta ku dhacdo lugta waa la dhaqayaa maaha dhagax loo isticmaali lugta dhagax loo isticmaali maayo waa la dhaqa meeshaas meeshii loo cafiyey ma aha meel inay ku dhacdaa naadir iska tahay walaa yadra'a ajnabiyun shay ajnebi oo kale waa inuusan ku kordhin haddii wax kale meesha ku daataan oo ajnebiga ku yimaadaan wixii baa najaasoobahaya marka waxa soo baxaaya waxaan loo cafin najaasadii ayaa soo baxaysa marka shay ajnebi waa inuusan meesha kusoo kordhin oo uusan meeshii ku najaasoobin walow nadara waxa meesha ka soo baxday hadday naadir yihiin meeshaan waxaan ka soo bixi jirinaa maanta ka soo baxay tixire iyo waxaan najaasadii wixii awal la aqoon jiro meeshaan ka soo bixi jiray waxaan ahayna maanta ka yimid naadir woy aw intashara ama waa faafay fooqal caadati caadadii ka sokay wixii wax jilicsan bay ahayna meelo badan ay gaareen walam yujaawis mana gudbin safxatahu safxadiisa safxadu barida inta isqabanaysa intaasna kama gudbin waxashafatahu xashafadiisiina kama gudbin laakiin intii kale meeshii ay ku faafeen awal si aan caadi ahayn jaazal xajaru dhagaxu waa banaany filad dhagaxaas marka banaanaantiisa haddii layaha naadir iyo waxya hala kala sooca mushaqaa lala kulma marka waxaa laga baxayaa aayaddii rabbiga subxaana wa tacaala uu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj xaraj baa la gelahaya haddii la yidhaahdo waxa meesha ka soo baxaaya si dhagax loogu istijoobo wuxoodii waa in la tiro koobo shidaa laga mudana shidadaasna sharciga ma ah wixii baa faafay faafidaas ay faafeenna iyadana intaas hebel waa inay intaa beelka hebel ku joogaan wax laga bixi kara ma oo meel yar looma xadayn karo laakiin waxaa la rabaa intii baradiis qabanaysa inaysa ka bixin intaasaa laga raba meeshaas marka waxyaalahaan faafa iyo waxaan naadirkaa iyo naadirkiina kala saarkii baa dhiba waxaan faafayna qowlkan oo adharka uu ka dhigo raajixa wuxuu leeyahay waxaa jira saabiqo horoo saxaabadii oo dhagaxan inay ku istijoodaan loo jideeyey waxyaalahay cunaan waxaa u badnaan jiray timir iyo biyo timirtana dabeecaddeedu waxa weye calooshay jilcisaa haddii hawadu kulushahay kumaba sii jirtaba hadday hawadu kulushahay kumaba sii jirtaba marka nimankaas shaki la-aan ayaa calooshoodu ay jilicsan iyadoo ay meelo kale kala duwan gaari kar qowlka kale wuxuu leeyahay war muxa hadday mar yihiin wax oo ruqsaa ruqsada waxaa la rabaa intii soo aroortay in lagu joogsado laakiin hadde yaa yaa koobi kara intay gaari kartay yaa hadda tiro koobi kara nina ma koobi kara marka raajixu waxaa weeye ha faafto laakiin intaas uun meesha isqabanaysa waa inaysa ka gudbin intaas inay ka gudubtaa naadir wey wayajibu alaau masaxaatin saddex masaxa ayaa waajiba waa dee nebiga sala allahu alay slam ayayna saddex ka dhagax ka yara ku istijoonina soomaa xadiidkii salmaan nahaana anlaa nastanjiya biaqala min alaaati nahaana an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar manhigo waa in saddex saddex ay gaaraan marka saddexdii dhagax wuxuu ka cabiray saddex masxo ayuu ka cabiray waxaa suuragala dhagax oo ballaaran inuu haysto oo dhinacii walba mar uu marin karo dhinacii walba mar uu marin karo marka wuxuu leeyahay saddex masxaa la rabaa saddexdii dhagax waxaa laga rabaa in mid walba meeshii kala gaaro wayajibu alaaatu masxaatin walow biadraafi xajarin hal dhagaxaad labadiis daraf ba ahaad meeshaas marka wuxuu fiirsanayaa wuxuu leeyahay dhagaxan waxaa laga rabaa meesha inuu nadiifiyo wey waxa meesha laga rabaa marka inay kala go-go-an yihiin wax waxba kuma xirna inay isku xiran yihiin inay kala go-go-an yihiin waxba kuma xirna haddii mar daraf nadiifiso daraf kaloo nadiifiso daraf kaloo nadiifiso saas loo helay walow biadraafi xajirin wey fa in lam yunqi hadduusan daahirin dhagax baa la mariyey saddex dhagax baa la mariyey saddexdii dhagaxna ma daahirin meeshi ma nadiifin weli najaasadii waa ku taalla wajaba alinqaau in la nadiifiyaa waajiba masalada loo socdaa waxa weye meeshaas inay intii qadri muxuu ahaa imkaan in la nadiifin karo qadrul imkaan wax ka baxsanoo meelaha jeexjeexyadaa yarkaa ku jiro aan la kari karin kaas waa loo cafiyey soo ma waxaa laga fiirinaya qadrul imkaan waa in meesha la nadiifin karo marka haddii najaasadii aysa suulin dhagax kale ha ku daro mid kale ha ku daro wasunal iitaaru haddana in uu tirsi isdheer ka dhigo ayaa sunna haddii afar dhagax daahiriso mid shanaad ha ku daro haddii shan ay daahiriso kifaaya wey lix hadday daahiriso mid toddobaad ha ku daro watar watar baa laga rabaa man istajmara falyutir waa inuu tirsi isdheer ka dhigo wa kullu xajarin likulli maxallihi dhagaxi kastaana maxalkii najaasadoo dhan buu u sugnaado meeshaas wuxuu kuu diidayaa dhagax inta xoogaa gees laga mariyo mid kale laga mariyo mid kale dhexda la mariyo in la yaabisi saddexdii dhagax waa la gaaray saddexda dhagax wuxuu ku leeyahy mid walba meeshiibuu camiimay oo xoogaa waa la wareejinayaa si aan najaasadii meeshii aysan ugu sii faafin xoogaa baa la wareejinayaa marka halkii dhagaxba meeshii baa la kala gaarsiina haddii uu gaari waayo dhagax kalaa lagu kabaayaa isku hal mid ahay soo noqonayaan labadooda labadooda isku hal mida ayay noqonayaan marka wixii meesha camiima markii la gaaro hal dhagax wey mid kaloo camiimay hal dhagaxoo kale wey mid kaloo camiimay hal dhagax kale wey wuxuu yihi wa kullu xajarin likulli maxalli dhagax kastaaba booskii oo dhan buu u sugnaaday halkaa booskaasoo dhan wix allaali halkii dhagaxoo kale gaara mid baa laga soo qaadaya hadduu gaari waayo mid kalaa lagu kabaaya isku mid baa laga soo qaada waqiila yuwazacna waa loo qaybinayaa lijaanibayhi labada dhinac iyo walwasadi dhex midna dhexdaa la marinayo midna geesaa la marinayo midna geeskaa la marinayo wayusanu listinjaau biyasaarih bidixda inuu ku istinjoodo ayaa sunnaa bidixdaa dee wixii oo adaa dhib ku jiro nebiga sala allahu calayh wasalam wixii najaase layska dhaqaayo waxaasoo dhan bidixduu ka dhigi jiray midigtana wixii taqiim ku jiro ayuu ka dhigi jiray nebiga sala allahu caleyh wasalam marka sidii oo kalea la yeelayaa bidixdii baa lagu istijoonayaa midigta waa laga dhowra midigtii hadda waana la iska reebay maahan midigta in lagu istijoodo midigtaas hadduu qofku ku istijoodo waxaa laga yaabaa wixii inay wax ku haraan oo hadhowtida haddana cunto iyo wax ku cuno wax kala galo ma aqaade waxaa fiican maa malaya takhaatiiri wax nooca ragga waxaas yaqaana inay ka hadlaan maray waxay yidhahaan bakteriyada aan jidka bini aadamka ku jirta meel bay ku jirtaa meeshaas ay ku jirtay taqaanaa meel kale haddii ay tagto waxbay kharibaysaa fasaadinaysa sidaa darteed waa kuwa yidhaahdaan markii musqusha laga soo baxaayo faraha la dhaqo si fiican saabuun iyo wixii la heli karaa lagu dhaqo leanna waxaas haddii ay caloosha galaan kharbudaad bay keenaysaa meel meeshii ay qoon jirtay meelaan ahayn wax walba meel bay ku nool yihiin meeshoodaasay yaqaanaan meeshii kale ay kharbudaad ka keenay dee waxaa ku fiican dadka waxaas yaqaanaa inay ka hadlaan waa iska dirqsanaynaa anaga wala istinjaa'a liduudin istinjo uma sugnaan tixiri iyo wa bacarin digo bilaa lowthin qoyaan aan lahayn qoyaan waxaan lahayn najaasada shay najaaso ah asagu laakiin aan qoyanayn haddii uu meel taabto wax ma najaasayna korkaagii buu taabtay digaa dameer baa meeshaan korkaaga ku soo dhacday korkaagiina ma qoyana ayadiina ma qoyana marka waxbayay dhibi kartaa waxaa la rabaa najaasada wax naqliyaa waa inay meesha yaallaan oo qoyaana oo najaasadii meesha taallay adiga kuu soo naqliyaa waa inay yaallaan wax wax naqliyaa hadda meesha ma jiraan marka haddii calooshii ka soo baxaan shay angegan oo wax qoyaana aan lahayn meeshiina qoyaan ma yaal isna qoyaan ma leh meesha najaasaba ma jirta waa istinjada wax najaasa la dhaqaayo wey najaasana meeshii maba taalba najaasana meeshii maba taalba marka haddaa meeshii najaasaba aysan oolin maxaa la dhaqa marka wuxuu yidhi wala istinjaa'a liduudin tixri tixri baa soo baxayo asagiina waa angegan yahay meeshiina waa angeganta kaas waxba ma najaasayn karo najaasada waxaa la rabaa wax qoyanoo naqliya ayaa la rabaa haddii maradaydaan hadda najaaso ku dhacdo oo najaasadii marada ku dhacaysay maradii ay angegan tahay ama xoogaa lifqoqoyaan ay tahay oo aan wax wax naqli karaba aysan ahayn meeshii waa najaaso miyaa la leeyahy maradii ma najaasoobayso maradii ma ku nijaasoobeysa haddaa mar meeshii wax wax naqlin kale la arg marka meeshaan wax wax naqliyaa ma jiraan tixrigii waa angegan yahay digadii waa angegan tahay meeshii bay ka soo baxday maxalkii ma qoyana ayadiina ma qoyana meeshaas marka wax oo wax oo meeshaas marka laga dhaqaa ma jiraan nijaasada marka marka la dhaqaayo waxaa la rabaa in qofka ay ka dhaadhacdo najaasadii meesha inay ka suushay biyuhu ku dhaqahayay inay nijaasadii meesha ka suusan waa inaa qalbigiisa ka dhaadhacda ma garanayo anuu ma xaqiijin karo kolley dadkii daraasa aanu laha keeni karee dadka qaar baa waxay yidhaahdaan ragga waxaa lagu yaqaanaa meeshii markii la dhaqo waa inay kakanaato sisib noqoto haweenkana waa inay jilicdo anugu laakiin waxaa daraas ahaan aan uga daba tegi karo maaha waxaan daraas ahaan laakiin meesha waxaa la rabaa danigiisa inay ka qaalib noqoto inay meesha daahir noqoto najaasada ay ka dhaqato najaasoo dhanna markaa dhaqaysid cayntii wixii meesha ku yaallay wixii inay ka dhaqmaan waa inay adeeg kaa dhaadhacda ya danigaaga waa inay ka qaalib noqotaa meeshaan inay nadiif noqoto haye markii aad soo qaadaa farihii urisa mise waxbaa kasoo uraa see la yeelaya markaas meeshiina aniga waxay ga dhaadhacday inay nadiifta haddaan hubo meeshaan qabanaysa inay nija urayso inaa meesha ku laabtay noqon lahayd laakiin waxaa suuragala inay inta iyo inta wixii gaaran yihiin waxa soo uraa marka waxay yidhaahdaan gacantii najaaso waa lagu xukumaya laakiin meeshii inay wax ku hareen lama xaqiiqsan karo waxaa najaasada iyo dahaarada iyo waxa noocaasana xaqiiqa la rabaa in lagu socdo ya xaqiiqa waa in lagu socdaa lama lama hubsan karo meeshaas marka waxaa fiican in marka ugu horeyso wixii lagu khafiifin karo lagu khafiifiyo haddii la heli karo istiraasho iyo waxyaalo la mariyo iyo waxyaalo kale muxuuha manaadiil iyo wax kale in marka hore lagu nadiifiyo oo faraha aan la gelin haddii faraha la geliyo wax waa ku hari karaan waa markaasna waxay rabaan in dadaal gaara la sameeyo haddee waxyaalaha dadku intay tajribeeyeen inay dhib leeyihiin laga daba tegey sharcigu nadaafada waa kaa rabaa marka faraha markii musqusha laga soo baxoo kale in wax muxuuha wixii zaaid meesha ku jiray gooya ilaa la isticmaalo inaan cunto iyo waxa kale la gelin waxa weye munaasab مناسب الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه